bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan kheyrta nageysanaysae ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo hadaana kol aad kala socotaa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa labaatanka bisha febraay sanadka labada kun iyo todobiyo tobanka qodobada barnaamijka aad ku maqli doonta federaalk iyo soomaaliya oo afartan iyo todoba guuradii kasoo wareegtay aas-aaska ciidanka booliska waa ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ku beegan labaiyo labaatanka bishan oo lasoo hormariyey islamarkaana hambalyo u diray ciidanka ayaa barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale munaasabad arrinka lagu weyneynayay ee afartan iyo todoba sano guuradii kasoo wareegtay aas-aaska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa sidoo kale barnaamijka aan idinku haynaa maadaama labaiyo labaatanka ay ku beegan tahay maalinta muqdisho lagu wada inay ka dhacdo xafladda lagu caleema saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sidaa darteedna munaasabadda ciidanka asluubta loo soo hormariyey sidoo kale waxaa barnaamijka ku maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble oo geninkii dambe maantay magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi kaga dhawaaqay liiska golaha wasiirada ee maamulka hirshabeelle liiska xubnaha golaha wasiirada oo magacaabay madaxweyne cusuble oo gaaraya saddex iyo labaatan wasiir saddex iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo lix iyo wasiir dowle ayaa barnaamijka sidoo kale idinku haynaa waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan maamulka gobolka banaadir oo shaaciyey in maalmaha talaadada iyo arbacada ay xirnaan doonaan gebi ahaanba wadooyinka magaalada muqdisho shacabkana looga baahan yahay inay muujiyaan dulqaad maadaama labaiy labaatanka bishan ay tahay maalinta loo aasteeyey lacalemasaaro madaxweynaha la doortay mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa kaloo barnaamijkan idinku haynaa dhallinyar soomaaliyeed oo ka xaniban wadanka suudaan kuwaasi oo codsaday in la sii daayo qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waa farsamadii maxamed cabdiweli anigoo maxamed macali xasan waaidkana waa idinla socodsiinayaa kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta aynu ka bilownay munaasabad lagu xusayay afartan iyo todoba guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta oo ku beegan labaiyo labaatanka bishan markaana lasoo hormariyey ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan muqdisho taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed saraayiil guud bashiir maxamed jaamac ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay ismarkaana hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ciidanka asluubta soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda lifleyda iyo weliba xaasaskooda in sanadkan sanadkiisa kale ay ku gaaraan horumari baraare iyadoo munaasabadda ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ugu horeeyo guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari iyo mas-uuliyiin kale bal aynu ku bilaawno taliyaha ciidanka asluubta oo si kooban u sharxaya taariikhda labaiyo labaatanka ee febraayo oo ah munaasabadda lagu weyneynayo afartan todoba guuradii kasoo wareegta asaaska ciidanka asluubta bismi illaahi raxmaan raxiim kabtana ku bilaabayo horta inaan ku dhinta asluubta ma rabo walaasi bartolo waa faadsan tahay waxaan ka jeclay hadda meel baabaasan inaan tago oo wax ka qabtoon ka tago oo wado markaas guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane abshir axmed abshir bukhaari guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka qaranka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya mudane mahad cawad cabdallah guddoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane ibraahim ible wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir reeryaha guud ee qaranka mudane axmed cali daahir guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed marwo batuula sheekh axmed gaballe taliyaasha ciidamada qaranka sida xukaamta ama garsoorayaasha guddoomiyaha maxkamadda darajada labaad ee ciidamada qaranka sida guddoomiyaha darajada koowaad maxkamadda ciidamada qaranka sida guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xildhibaanada qaranka taliyayaasha ciidamada ciidanka asluubta ee ee dowlad goboleedyada dalka oo maanta halkaan xafladda inala fadhiya dhammaan sarreeyaasha ciidamada qaranka sida ay kala duwan ciidanka asluubta soomaaliyeed talixigeennadayda iyo madaxda hoggaanada taliyaashii hore ee ciidamada qaranka sida oo halkan fadhiya taliya jenaraal daahir ee dhaqasho taliyayaashii ciidanka asluubta soo maray oo halkaan fadhiya jenaraal cabdi cabdibuur iyo jenaraal sheekh xuseen xasan dhammaan inta mudan oo aan magacooda halkaan ku wada koobi karin mudan ee aan mar wooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudana guddoomiya mudan yaale mar wooyin waxaa farxad weyn noo ah inaad ciidanka asluubta soomaaliyeed maanta nagala soo qayb gashaan dhabaatan iyaga toddobaatan iyo afartan iyo toddobaad oo ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka mudane guddoomiye mudane marwoyn ciidanka asluubta soomaaliyeed waa xubin ka mid ah ciidamada qaranka sida ee soomaaliyeed oo uu la wadaago waajibaadka guud ee ciidamada qaranka sida ka qayb qaadashada ilaalinta hay-adaha dastuuriga ah ee jumhuuriyadda ka qayb qaadashada sugidda amniga dalka iyo ka qayb qaadashada difaaca dalka sidoo kale ciidanka asluubta soomaaliyeed wuxuu leeyahay waajibaad u gaar ah iyo takhasus asaga si gaara loogu imaday oo ay ka mid yihiin ilaalinta dib u bulshaynta iyo waxbaridda dadka dembiyada gala ee ay soo xukmaan maxkamadaha dalka xanaanaynta iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed ee agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ee aan lahayn cid dar yeesha noloshooda iyo mastaqbalkooda toona ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka iyo wax soo saarkiisa intaasna waa takhasusaadka gaarka u ah ciidanka asluubka soomaaliyeed haddaan wax ka tilmaamo aqoonta iyo waayaarnimada ciidanka asluubta soomaaliyeed mudane guddoomiye mudan ayaa mar weyn ciidanka asluubta soomaaliyeed wuxuu leeyahay awood uu ku guto waajibaadkiisa qaran taasoo ku saraysan aqoon iyo waayaarnimo ayadoo la taliyeeyey qaybaha kala duwana ciidanka waxaana xusid mudan in sanadkii tegey uu ciidanku qaatay dhalinyaro jaamiciyiin ah oo ilaa iyo afartameeya diigsigiyaguna yahay inaanu gaarno sanadkan intuusa dhammaan ilaa boqol jaamiciyiinah oo ah dhalinyaradii buxintu ciidankan iyo dalkaan hogaankeeda qaban lahayd inuu ciidanka qaato sidoo kale waxaa dhiirigelin iyo taakulayn loo sameeyey dhammaan dhallinyarada askarta ah ee ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed ee aqoonta dugsiyada sare gaartay kuwaasoo hadda gaaraya kontameeyo ciidankuna u raadiyey minxooyin ama waxbarashooyin wixii kharashaado yarana uu ciidanku ka bixiyo maantana rajeynayno inay kuwaas lahayen ciidankii aqoontii ciidan kale ay aqoontii jaamicnimada soo qaataan si ay hogaanka ciidankaagi dalka uga qayb noqdaan haddaan ka hadlo dhaqan celinta iyo waxbarista maxaabiista mudane guddoomiye mudane eemarwoye xabsiyadu waxay ka mid yihiin kaabayaasha nabadda nabadgelyada iyo kala dambaynta umad kasta waana halka lagu dhammaystiro fulinta sharciga iyo cadaaladda balse waa inaan maanka ku haynaa inaysan xabsiyadu ahayn goobo ciqaabeed hase yeeshee ay noqdaan xarumo lagu saxo laguna dhaqan celiyo kuwa hareer mara ama shuruucda dalka iyo dhaqanka bulshada ka hor yimaada Mud- muddada xabsiga kadib waa in loo diyaariyaa inuu bulshada ku noqdo kiiyoo ka dhisan maskaxda xambaarsan mas-uuliyad iyo dadadhaqan wanaagsan sidoo kalena la siiyey aqoon maadi ah barashada diinta islaamka iyo xirfadaha gacanta si uu nolol habboon oo ka maaransiisa dib ugu laabasho fadadembiyeed iyo anshuxmad dambe uga maarmo heerarka aqooneed iyo qorshaha aan u samaynay waxaad ka daalacan kartaan buugta hortiina taalla taasoo ka bilaabato farbaris ilaa iyo aqoon jaamacadeed haddaan ka hadlo daryeelka iyo dhaqan celinta aqoonta iyo ubadka dayacan ciidanka asluubta soomaaliyeed isagoo gudanaya waajibaadkiisa gaarka ah wuxuu magaalada muqdisho ka arogeeyey carruur isugu jirta aqoon darbijiif iyo koolodhuuq kuwaasoo gaaraya ilaa iyo laba boqol iyo konton carruuriyayoo soomaaliyeed oo gabdhaha inooga dala da-doodana u dhaxayso shan jir koolodhuuqa ilaa iyo lix iyo toban jir shan jir ilaa laba iyo toban jir waxaa la geeyey xarunta gabdhaha aqoonta ee ku taala degmada afwey halkaasoo lagu xanaaneeyo aqoon iyo nolol lagu siiyo uuna ka mid ahaa shiikhii yaraa oo maanta qur-aanka inoo akrinayo wixii la- li- laba iyo toban ilaa lix iyo toban gaara annagoo la kaashanayna xeelaalinta guud ee qaranka iyo maxkamadaha waxaa loo taray min lix bilood oo xasu kuhayn ah oo dhaqan celin iyo toosin iyo waxbaris waxaana maanta ku faani karnaa oo ciidanka suxuubta soomaaliyed ku faani karaa dhalinyaradii sidaas ahayd oo dariiqa laga soo qabtay iyagoo koolada dhulqaya qaarkood maantayto inay wax barteen shaqaysteen waxaana ka mida maantayto mid ka mido inuu ka shaqaynayo xafiiska duqa magaalada muqdisho iskaashiga hay-adaha dowladda iyo xiriirka bulshada soomaaliyeed uu ciidanku la yeeshay mudane guddoomiye mudane eemarwooye maaraynta iyo ku guulaysiga howlaha baaxadda iyo dhinacyada badan ee cabsiyadu waxay ku guulaysan karaan in la helo iskaashi dhow ee wada shaqayneed ee dhammaan hay-adaha garsoorka iyo amniga qaranka saasoo weyn ciidanka asluubta soomaaliyeed waxa uu isku- iskaashi buuxa oo aada u dhow la leeyahay lana yeeshay wasaaradda cadaaladda oo wasiirka ila la-aantiis aanan marna maantito ku faani karneen hawsha halkaan ka muuqtay wasiirka hogaamihiisii talooyinkiisii joogtada ah runtii iyo yacni ka qayb qaadashadii sidii sarkaal annaga naga mid ah laakiin aan noola dhaqmayn wasiir naga fog asaga iyo wasaaraddiisaba iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda laga bilaabo ku-xigeenadiisa wasiir guddoomiyaashiisa xogayihiisa joogtada ah iyo dhammaan agaasimayaasha wasaaradda cadaaladda ee dalka xeerlaalinta guud ee qaranka oo hogaamina xeraliha guud oo ka mid noqotay qayb ka midaba hogaanka talista ciidanka suulka soomaaliyeed intii aan hogaanay maxkamadaha dalka oo ugu sarreeyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan maxkamadaha darajada kala duwan ee dalka oo dhammaantood noola shaqeeyey si aan runtii xasuusan doonno wax kasta aan uga baahanno oo xagga cadaaladdaana gacan iyo garabba naga garab taagnaaya waxaan ayagana la imaani karin wada shaqaynta iyo iskaashiga dhow ee aanu la lahayn maxkamadda ciidamada qalabkeeda sida sida iyo darajooyinkeeda kala duwan oo ayagana qayb ka ahaa inaan ku guulaysano howlaha aan halkaa ku hayno oo dhaqan celinta iyo toosinta bulshada dhinaca kale mudane guddoomiye xabsi walba wuxuu ku yaalaa deegaan waxaan kasoo erboodaan dib ugu noqonayaa dhinaca kale ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed boliiska xoogga dalka sirdoonka iyo nabad sugidda la-aantood guulo badan oo maanta ku faanino iyagan ma gaarneen sida gaadiidka aad aragteen oo faraha badan oo maanta ciidanka asluubta soomaaliyeed meesha ku sharaxnaa dhammaan intooda badan waa gaadiid nooga yimid hay-adda sirdoonka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliska soomaaliyeed mudana guddoomiye mudanayaani marweyn xabsi walba wuxuu ku yaallaa deegaan iyadoo inta ugu badan lagu haayo laguna dhaqanciliyo dadka deegaanka ee qawaaniinta iyo dhaqanka iyo anshaxa bulshada deegaankooda dardaray haddaba iyadoo taas laga amaqaadayo ayaan juhda gelinay sidii bulshada uga qayb qaadan lahayd mashaariicda xabsiyada loogu bedelayo xarumo waxbarasho iyo dhaqancilina mudane guddoomiye mudane aamar wey waxaan hortiina ka caddaynayaa inay bulshada soomaaliyeed jawaab wanaagsan ka bixiyeen dalabkayagii arrintaas ku aadanaa waxaa noogu hirgalay ugu yaraan boqolkiiba sagaashan mashaariicda ammaanta soo aragteen dhammaantood waxaa maalgeliyey oo kharash annaga kharash kaashi cidna kamaana aqaanin dhagaxii iyo ciiddii iyo loodii iyo sariirtii iyo telefishinkii iyo toodarigii iyo marakaacadii iyo go-ii waxaa keenay muslimiin soomaali ah oo bulshadana iskaashiga xiriirka dilad ama caalamiga isku mudana guddoomiya iskutasiga iyo iskaashiga hay-adaha qaranka iyo bulshada waxaa noo barbar socday soo ciidinta xiriirka iskaashi iyo wadaqasi ee uu la lahaa ciidankan ururada caalamiga ah kuwa goboleed iyo dalalka aanu saaxiib badannahay saas awgeed ciidanka asluubta soomaaliyeed wuxuu si rasmi ah u soo ceshtay maqaamkiisii ururada ay leeyihiin ciidamada iyo hay-adaha dhigdiisa ah waxaan ka qayb galnay shirar caalami ah iyo kuwa goboleedba iyo si iyadoo waxaa xusid gaarah mudan in ciidanka asluubta soomaaliyeed uu talo wax udaris muhiima oo la aqoonsaday ku lahaa buug caalami ah oo la magabaxay handbook on management of violent extremists in prison and prevention of radicalization in prison taasoo laga daawacan kara maanta daraasad ama kiis istaadi ciidanka asluubta soomaaliyeed guddiye buuggaasoo lagu qeybiyey dhammaan xabsiyada caalamka iyo macaahidda dhaqan cilmi hay-adda u n o d c ayaa si gaar ah wada shaqayn dhinaca horumarinta aan la yeelanay halka hay-adda ansom ay aad nooga gacan siisay dhinaca talabixinta iyo tababarada i n l ayaan iyagana la galnay isfahan wada shaqayn oo aan rajaynayno marnab inuu mirodhalo ciidamada nabadgeysoorka ah waxaa mirodhal la taaban kora yeeshay dalka turkiga ee aan walaalaha ay saaxiib garanahay kuwaasoo ciidanka ku taakuleeyey basas muxuu ahaa bulit buurka iyo qalab kale iyo dharba dhar ciidan oo qaarkoodna na soo gaaray qaarkoodna dabiceeda kusoo jiray noona ballan qaada sidoo kale inay gacan weyn naga siiyaan dib u dhiska taliskii guud ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ee kilomita sare sidoo kale waxaan xiriir ula yeelanay dalka jarmal gaar ahaan dowladda hessen ee dalka federaalka ee jarmal kuwaasoo ayaguna noo noo balan qaaday wax wada shaqayn iyo iskaashi buuxa ana marku ka fil doono qalab badan oo xabsiyadeenna ugu hormariyo ayna ugu horayso inay hadda noo soo direen markuu noo soo dirayaan diyaagahay bas isagana lixdan qaada oo xabad aysan karin oo lagu qaado maxaabiista si loo geeyo goobaha ay shaqada ka qabanayaan ama wax looga barayo waxaan kaloo dadka jarmalka la galnay heshiisa in farshaxanka lagu sameeyo xabsiyadeenna loo iibgeeyo dalkooda anagoo hadda geenay maxaa delivery ama muxuuha kii ugu horreeyey oo ilaa iyo saddex kartoon oo qalabka xabsigeena lagu sameeyey ah maanta guud haddaan u milicsado dhinaca mashaariicda horumarinta waxaa noo horgalay dhismaha taliska kumeelgaarka ah ee ciidanka asluubta soomaaliya oon hadda anagu ku shaqeyno dibudhis iyo dhismo buuxa oo lagu sameeyo qeybtii garsugidda ee xabsiga dhexeexan oo leh wax allaa igu dhigta sidaa looga baahnaa dhismaha naadiga saraakiisha iyo wacgelinta ogka oo ad hadda fadhidaan ahaan kale u yaabno
aad iyo aad umantiyahay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareey guud bashiir maxamed jaamac ayuu ahaa intaa kadib waxaa gabagabadii munaasabadda hadal kooban ka jeediyey ismarkaana hambali u diray dhammaan ciidanka asluubta soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana sidoo kale bogaadiyey dadaalka taliska ciidanka asluubta ay u galeen in dib u habeen iyo dib u dhis ballaaran lagu sameeyo ciidamada asluubta
والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل يا رب العالمين مولى أمان مدحدا سدح العمود يزول كمان تحرك فبلادي كاوياش أهيانا كاوياش والأرض كمان سيكيشا إجمال خلق سيكيشا iyo dhammaan muwaadiniinta sharafta leh ee meesha soo timid iyo gaar ahaan muxaafiista maanta halkan soo almaysay odaydooda ku yara xasiiban oo maantana aan soo qoodanay iga guddoona salaan diiran iyo qadarin gaar ah iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo ballaaran maanta waxaan u jeedinaynaa dhammaan ciidanka asluubta iyo dhaqancelinta soomaaliyeed oo ka mid ah ciidamada qaranka sida ee soomaaliya sanadkii afariyo labaad oo maanta ranrayn iyo farxad ay ku dabaaldegayan runtii inaanan horay u gelin hadalkayga waxaan aad u jeclahay inaad isoo gaarsiyo fariin iyo codsi uu isoo igu soo xisaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed oo iga codsaday inaad isoo gaarto hambaladiisa gaarka ah sida wasiirka uu idin sheegay arrimo qaran oo aad muhiim u ah uu u horan yahay awgeeda iyo inuu waayey hase yeeshee waxaa taliya aan ku sheegayaa in uu madaxweynaha ballanqaaday in dhowaan uu booqasho ka iman doono oo hawsha ahayd waxkalafuri waa soo socdaa mar kale hambalyo magaca golaha shacabka soomaaliya iyo magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed hambalyo ayaan u jeedinaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida waayo waa reerlaynta maanta ay joogaan ciidamada qalabka sida oo dhan baa wada leh gaar ahaan waxaa iskale ciidamada asluubta so dhammaantiin waxay leedahay hambalyo ciidamada asluubta waxaa aan magaca golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka ugu mahadee- ugu hambaleynayaa mar kale inaan u mahadcelino magaca shacbiga mahadcelin gaar ah oo ballaaran iyo bogaalin ayaan isoo jeedinaynaa adeega aad u haysaan bulshada soomaaliyeed oo ah dhaqan celinta barbaarkeeda xoogaa iyo gumulfarku waa arrin aad u culus dalka kani wuxuu ka kooban yahay boqolkiiba toddobaatan milyan hantida ay leedahay ummadda waxa weeyaan dhalinyaro haddii dhalinyaro ay cunto qaranku dhumaya boqolkii toddobaatan iyo shan haddii ay yihiin dhalinyaro haddii dhalinyaradaasi aan maanta la barbaarin oo la xanaanayn oo lasoo qabanin qaran soomaaliyeed si kastoo ku rafataan ma jiro saas daraaddeed markii hadduu hadlayay taliyaha wuxuu sheegay in laba boqol iyo konto ka mid ah carruurta darbijiinta ah in lasoayaamiyaanilaa bal male haddii boqol dhalinyaro darbijiif ah sagaashan iyo dollar beriku ay soomaaliya ka kooban tahay qaarana beriyo waa boqol kun oo dhalinyaro soomaaliyeed oo wiilkiisa midda maanta oo dhammaan arrimihii qabsoomay kadib kale waa la sheegay hase yeeshee maanta haddaan soo koobo qadaladii waxaa meesha ka jiray waxna intayna ku aragnay oo waa horumar la taaban karo oo maadi ah midna waxaa inoo sheegay maxaabiista halkan joogto markii aan meesha booqasho ku jirnay ayagoo qaadaya askaartii qaranka iyo qaranka qaadaya meesha kuwajooga taas waxa weeye natiijada ma- macnawiga ah hawsha lahay oo ka soo baxay waa midda bajeriyey ama midda markaa investment loogu sameeyey oo bani aadamka oo aadamkiisa bedelay oo xirfad yeeshay oo filanaya mustaqbal haddii meeshaan ka baxo asagoo xirfado ah ama midnantaan ah oo halka ka baxo kana shaqaysan karo weliba asagoo xoogaa lacagga oo u shaqaysana gacanta ku haysa ku bilaaban karo waa horumar la gaahay marka arrintaa waxaan u qaadanayaa mudantaliya adiga iyo hogaankaaga iyo maanta iyo mada asluubta fariin baad dirteen fariin baad u dirteen dhammaan shacbiga soomaaliyeed in aan annagu qabsan karno wax walba haddii annaga aan dukaay fariin baad dirtay oo waxaad u dirtay ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed in ay dib u dhisan karaan maxaabiistooda iyo meelahooda iyo xafiisyadooda jiibka aniga aan ka soo jeedo asagana igama yeelaa waxaan lagu soo barbaariyey in aanan dibadda wax ka sugin saa wax u heli karno aan helno aan wadno wixii farsamo iyo aan u baahno in aan dibadda ka sugno laakiin yaan loo istaagin yani leedin waa sabarkan hadda oo markaa maanta dhammaan waxay howlaha baratay inay yihiin howlo iskaa u qabso shadiilo wax keeno dilo kaha keeno kanakasax ku daro kiis loo kaxeeya inay saxan qabto ilaa aakhiri ma soco maanta waa isbedel baa mid ku muuqda hal shilin kuma sheekaan dadkaan oo dambiyaashii annagaa samaysan waa fariin culus oo maanta u firaa ummadda soomaaliyeed inaan isku tishanno إن أشوف الشمعة لها وصلوا إلى تبع الجميع إلى ذلك إن شاء الله. مثلك يا فرعون أمريكا عن كشة واحدة مرضية وقال على إلى روح حنتير أبوي وأبوه نفسه وأن هلك وأنا أكل إلهي أمة وحاوي ينويل في دولة الصومالية دون تأيكا سميسة تأيكا inahay waxa weya dadkaas inay noqdaan wax ay rabaan inay noqdaan dhowrkooda ka noqdaan waxaan rabin inaan ka dagaalamo inaan marda aan aan iska jirno waxay tahay waa qaliibka la gargeeyey gaajada na haysa fahmadarada aqoondarada na haysa inaan bisho ka saarno inaan dhisno dhallinyaradeenna oo aan la heli karin haddii hogaankii aan helaan haddii ay wax ku wanaagsan afrika laba sano shan sano ay dhaafi karaan مقرأة أندريانو أندريانو طريقة أندريانو أمدنا إلى سنترات السوري وحا مقامك إلى من أسوق مقرأة يرجع هو شيء ولا شيء في واحد شيء مقرأة كلاوان وحيقة بلان جريا دولة وحيكون في ميسر الحلامة ولا تسعي بجنسة ولا حكومة عن مسؤولين كلهم يتعاطي لعنة كرسول لعنة كرسول مجري كرسول حتي أن الآن كاويات لابد كاو هم يمسن أيضا أيضا كرسول كله والبوليس كله بوليس أوبا فكا أسمرت أوبا رجل حبسنا معه ويسيكم الجارع على الله هذا يا مواطن وحرية بيسي أو بشريات كده تقصني أوي سيراسو ثرية وعلى أهم التعبيرات في الراجع سيدي عن الله تعالى وعن هذا الماء في كلمات الدنيا وحقه كل شيء مهم مع في الليل ما من الألف لا يأتي حكيم أي أسئلة يوفى كان مسلم الناس شو قال يا جماعة وزير قال أنا قاعد أتكلم عملية العلم أسلوب تقدر على الإنسان إلى تهيئ من حديث أحسن عليه نوي هندل إقامة الدين الحالي ما بس الله سميه فضلات نبيه أي أهل عن استعمال الرقم كعام تقول جلسة حكاية فأهل عن آدم mahana gaarsoona ma waxaa soo gaarsin markuu eegdana dhahay koor oo ilaalo oo ahay ciidamada oo deegaanada ay ahayn jiray waqtiyada hase yeeshee mabda aa saddexda isagaal markuu gacanka gafay doodbaa ka qoratay isagoo saddex bilood jira ayaa idanka laacay saddex bilood february laba iyo labaatankii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan gacankana wuxuu ahaa octoobar kun iyo labaatan kun iyo sagaal boqol iyo lixdan مبدا الوصل ايه وحركات العلم ايو بركه لا ارجع واحد ارجع الوصل بربع انت الوصل حنان حنان اخوك الوصل aabbihiina saas daraaddeed waa laga maartaan alxabuus kastaba inuu leeyahay gal si kaltan ah oo maalin wada yani kaltan ah ama bishii baa ama labadii bilood mar mid mid loo qiimeeyo madaqan cishoomay miswaxbaahima maxaa sababay sababka uu gaaray dembigaasi soo galaa dowladda soo galay ma meel yani meel ma meesha ku koray baa kamay aqoonna raaxaysa mise yuusuf ogeynaysa danbisahay mise dhibaato u geysanaysaa in laga iibsiiba galalkaasi iyaga ah oo asluubka iyo ilaalinta ay si joogta ah u qiimeeyaan ayaa laga maarmana in la dhiso oo maxaafiista waa ku faarsanahay in xeergaaliya waafka ku yidhi in hadda garsuugyaan meesha ma jiraan ama waayadihi garsuuge oo haddii oo sidii waqtigii lagu talagalay tarkusi ganaada ama miisirka roobka iyo garsuuga inka badan inay loo baahna xilka annagana saaran xilka xuquuqda keliya laga doorada xuquuqda waxaa ku ah xuquuqii waajib markaa lahaa حتى في الشيء واجب xilbaa saaran bulshada bulshada soomaaliyeed say u dhan tahay waxaa saaran xil
aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa gelinkii dambe ee maanta magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu kaga dhawaaqay liiska golaha wasiirada ee maamulka hirshabeelle liiska xubnaha golaha wasiirada uu magacaabay madaxweynaha hirshabeelle waxa ay gaarayaan saddex iyo labaatan wasiir saddex iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo lix wasiir dowle haddaba agaasimaha guud ee madaxtooyada hirshabeelle cabdiqaadir xushow ayaa warbaahinta u akhriyey golaha wasiirada ee garaan liiska golaha wasiirada ee hirshabeelle
bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta oo taariikhdu ay tahay labaatanka bisha labaad laba kun iyo todobiyo toban magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle qodobada kale ah qodobka afraad xarafka a qodobka shanaad nuqdada labaad xarafka ba qodobka shan iyo labaatanaad nuqdada koowaad qodobka siddeed iyo labaatanaad nuqdada koowaad qodobka shan iyo afartanaad nuqdada labaad qodobka konton iyo koowaad iyo qodobka konton iyo lixaad wuxuu soo saaray xeer lambarka eber eber toddobo golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle markan waxaan idiin akhrinayaa golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan ku bilaabayaa wasiirada wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle kow maxamed cali caadle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha labo xildhibaan cali xaaji cabdulle isgow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka saddex xildhibaan injineer cabdikariin cali nuur wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka iyo badda afar xildhibaan iidle siyaar sheekh shariif wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda shan xildhibaan ibraahim cali sambuur wasiirka wasaaradda amniga lix xildhibaan maxamuud sheekh cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha toddobo sabriye cismaan tuxubow wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sideed doctor maxamed maxamuud cabdulle wasiirka wasaaradda maaliyadda sagaal xildhibaan mahad xasan cismaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska toban xildhibaan maxamed cabdulle maxamuud batalaale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada koo iyo toban maxamed cabdi cabdulaahi gebiley wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo xiriirka qurba joogta labaiyo toban xildhibaan cabdiqaadir cusmaan cabdisalaam wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta saddexiyo toban xildhibaan shucayb cabdikariim muumin wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta afariyo toban doctor cabdiqani aadan jeelle wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa shan iyo toban xildhibaan cabdulaahi axmed cadow wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta lix iyo toban xildhibaan cabdiqani cabdulaahi hilowle jenyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada isboortiga dhaqan celinta maleeshiyaadka toddobiyo toban xildhibaan doctor cabdulaahi sheekh abukar wasiirka wasaaradda waxbarashada siddeed iyo toban jaamac xuseen xaashi wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta sagaal iyo toban cabdikariin nuur doobyare wasiirka wasaaradda bii-ada iyo horumarinta reer guuraaga labaatan axmed cabdikariin maxamed wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka kow iyo labaatan sacdiya maxamed nuur burus wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka labaiyo labaatan xildhibaan qadar xasan maxamed wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka saddex iyo labaatan yuusuf axmed hagar wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada wasiira dowlayaasha kow sayid xasan cali wasiiru dowlaha beeraha iyo waraabka labo bishaar xasan xirsi wasiiru dowlaha amniga xildhibaan ismaaciil maxamed nuur wasiiru dowlaha howlaha guud iyo guryeenta xildhibaan cabdirashiid cabdikariim warsame wasiiru dowlaha arrimaha gudaha shan cali cusmaan cosoble wasiiru dowlaha madaxtooyada lix xildhibaan salaad sheekh xuseen wasiiru dowlaha gaadiidka iyo duuleysta hawada markan waxaan idiin akhrinayaa wasiir ku-xigeenada iyo tirada ay ka kooban yihiin kow xildhibaan maxamed cabdi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha labo xildhibaan maxamed sheekh faras cadde wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka saddex xildhibaan yuusuf xasan jeelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda afar xildhibaan xasan maxamed jimcaale madaxey wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda shan xildhibaan cali xuseen maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga lix xaliimo cali saciid wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha toddobo cabdulaahi cali cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sideed xildhibaan daahir mukhtaar cabdulle wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda sagaal xildhibaan cabdikariin maxamed diiriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska toban xildhibaan cabdulaahi cosoble bare wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada koo iyo toban xildhibaan cabdisalaan gacal cadow wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga xiriirka caalamiga iyo qurbijoogta labaiyo toban cabdicasiis sheekh cabdisamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta saddex iyo toban xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta afar iyo toban xildhibaan maxamed xuseen goodby wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa shan iyo toban xildhibaan cabdifataax cabdiqaadir cadow wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta lix iyo toban xildhibaan maxamed cabdalle cali deeqow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada isboortiga iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka todobiyo toban xildhibaan axmed cabdi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada sideed iyo toban xildhibaan cali cusmaan ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta sagaal iyo toban xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda bii-ada horumarinta reer miyiga reer guuraaga labaatan xildhibaan sacdiye cabdulaahi maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka hooyada iyo dhallaanka koo iyo labaatan xildhibaan triig ibraahim axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka labaiyo labaatan xildhibaan maxamed cabdiraxmaan kayrad wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka saddex iyo labaatan maxamed cali xayle wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada
maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyey in maalmaha talaadada iyo arbacada ay wadooyinka magaalada muqdisho ay yihiin kuwa xiran ismarkaana ka codsaday shacabka soomaaliyeed inay muujiyaan dulqaad maadaama labaiy labaatanka bishan oo ku beegeen maalinta arbacada ayay ku aasteysan tahay maalinta la caleema saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo haddaba kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeen koowaad ee maamulka gobolka mudane ismaaciil macali cabdi guure ayaa arrimahaasi uga warramay redio muqdisho in labada maalin ay yihiin mid wadooyinka la xirayo shacabkana looga fadhiyo inay dulqaadkaasi muujiyaan
shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku dhaqan waxaan rabaa inaan u sheego in labada maalin ee soo socotay maalinta talaadada iyo maalinta arbacadaba ay xirnaan doonaan wadooyinka waxaan rabaa inay sidii ay doorashada ula shaqeyn ciidamada iyo sidii wadooyinka u xirnaayeen ay u xirnaan doonaan wada shaqeyntii looga bartana waxaan rajeynaya inay sidii ula shaqeeyaan labadaas maalimood insha allahu tacaala galabta arbacadana way furmaysaa markii calamisaar ku dhamaado isla markiiba waa la furi doonaa haddii ilaah yiraahdo waa tahay gudoomiye ma waxaa jira wadooyin oo cayaano xirmaayo mise dhammaan magaalada muqdisho wadooyin ku yaala ayaa loo xiri doonaa arrinta la xiriirta caleemisaarka madaxweynaha
wadooyinka dhammaan sidii kii horey u xirnaayeen ayay xirnaan doonaan maadaama wufuud caalamiga ay noo imaan doonto martina noola yahay marka aan iska adkaysano afar iyo labaatankaas ah insha allahu tacaala ma dheeraa doonto arbacada markay calaamisaarku dhamaado hore waa laga furi doonaa waa tahay gudoomiye shacabka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maxaad ka codsan leedeen
waxaan ka codsan lahay sidii wanaagii iyo sharaftii iyo dulqaadkii ay muujiyeen maalmihii doorashada ay socotay inay sidaas oo kale ay muujiyaan ay la shaqeeyaan ciidamada in ay isticmaa baabuurta ay joojiyaan oo ay wixii lugta meelaha qaarkood oo la furi doona ay ku socdaan in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga wadooyinka xiran ay dulqaataan maalmahaas labadaas maalin ay shaqadaas darteed danta guud aa ku jirto ummadda soomaaliyeed aa ku jirto madaxweynihii la doortay ee iyagu jeclaayeen ay ka doorteen xildhibaanada ka codsadeen maadaama la calaamayn saarayo calaamasaarkaasna uu yahay farxad soomaaliyeed inay ka qayb qaataan oo ay la shaqeeyaan ciidamada dulqaadkaasna ay muujiyaan waa tahay gudoomiye marka laga soo tago arrimaha wadooyinka ma waxaa xirmi doona garoonka diyaaradaha cadda ma jira diyaarado soo degaya maalmaha aad adiku sheegteen
maalinta talaadada diyaarada waa soo degi doonaan laakiin maalinta arbacadaada diyaarado ma jiri doonaan iyo duulimaad
waa tahay gudoomiye fuuda keenaya maana waa tahay gudoomiye markaan kasoo tagno arrimaha wadooyinka xirmaayo maamulka gobolka banaadir maalmihii dambe waxaa jira dhaqdhaqaaq wanaagsan oo lagu horumarinayo bilicda caasimada hadday noqoto nadaafadda iyo arrimaha canshuuraha iyo sidoo kale dhismaha wadooyinka haddii aan soo qaadino wadada doctor kadara iyo wadada buundooyinka xaggee maraa iyaga naftigooda
barnaamijkaas oo horumarka caasimada wuu socdaa wadooyinkii la dayactirayay ee wadada degmada cabdicasiis iyo degmada kaaran isku xiraysay meel fiican ayuu marayaa sidoo kale wadadii waa bilaabatay kale maraysa buundooyinka marka sidoo kale dhanka bilicda magaalada caasimada dawladda hoose keligeed kama shaqeyn karto haddi shacabka la shaqeyn shacabka waxaan ka codsanaynaa inay bilicda ka shaqeeyaan qashinka iyo nadaafad darada in iska ilaaliyaan qashinka waxaa jirto shirkado gobolka la shaqeeyo oo u imaanaya ka qaadayo waxaa jiro baabuur gaadiid dawladda hoose leedaha oo qashin ka qaada wadooyinka laamiga waa inaysan qash qofka uusan meel dhigin isagoonan meesha loogu talagalay geynin ama gaadiidkii aanan ku wareejin qaadi lahaa sidoo kale shacabka magaalada muqdisho waxaan ka codsanayaa inay bartaan qashinka ay soo bixinayaan inaysan isku darin qashinka qoyan iyo qashinka qaladan inay kala saaraan taasoo u fududeyn karta dadka qaadaya qashinka meesha la geynayo mustaqbalka waxaan rabnaa qashinka naftiisa inaan noqdo qashin aan ka faa'iidaysano oo lagu sameeyo in dib habeentu lagu sameeyo aan uga faa'iidaysano waxyaala badan sida gaaska gaaskao kale marka shacabku inay bartaan oo ay labada kala saaraan waan rajeynayaa inay qashinka ay qaadayaanne inay meel ku haystaan ilaa ay baabuurkas ka helaan ama meel ay geeyaan waxaan ku dhiirigelinay shirkadaha qashinka kala shaqeeya inay qaalaan dawladda hoose inay had iyo goor baabuurtooda diyaar noqdaan ay dadka guryahooda ugu tagaan ay ka qaadaan si u yaraato qashinka jidadka lasoo dhigayo caasimada bilicdeeda inaan ka wada shaqeyno shacabka sidaasaa ballan noo aheyd waxaana rajeynaya inay sidaas sii noqoto dawladda cusub iyo madaxweynaha cusub waa in horumarkaas aan wada qaadayno inaan hore usii wadno aan ballanti aan u qaadnay jaceylka madaxweynaha aan ka dhadayno ay noqoto caasimadan meesha ugu bilicsan adduunka caasimadii soomaaliya magaca ay wadatana aan ka dhadayno ugu dambeynta gudoomiye arrimaha amniga markaan fiirino ma jiraan dhaqdhaqaaq howlgal oo ciidanka amniga ee gobolka banaadir sida nabadsugidii booliiska ay wadaan oo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda ha ma ciidamada amniga booliska iyo nabad sugidda iyagoo la kaashanaya ciidamada militariga qaybtooda joogta gobolka banaadir waxay wadaan inay sugaan amniga waxay wadaan inay la shaqeeyaan bulshada gobolka banaadir ay dhibkay soo sheegaan ay raadiyaan waxaa jiro maalmahan dambe ee odayaashii oo magaalada kusoo batay iyo dad kaloo nabad diidan oo ay baabuur aan la garanayn inta dad ku dilaan ay la fakadaan waxaan rajaynayaa shacabku inay baabuurka ay arkayaan taargadiisa ay qoraan hadduu taarganayana calaamadiisa qoraan ciidanku ugu dhowna ay u sheegaan ay yidhahdaan baabuurkaas waa waxa sameeyey ma suurtagelayso baabuur inta qof wax yeelo ama nin wax dila ee magaaladan ku dhex baxsan karo meel kasta goob kasta shacabaa joogo shacabku waxaan rajaynaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada ciidamadu hadda howlgalay sameeyaan magaalada afarteeda gees iyagaa jooga iyagaana ka shaqeynayo inay soo qabtaan wax kastoo dhibooda laakiin haddii lala shaqeeyo oo farta lagu fiiqo ninka xumaanta wada oo nabadda diida waxaan rajeynaya in magaalada ay nabad noqon doonto inay yaraan doonto waxaan la yidhahdo qoryahan la wato magaalada lagu wato inay yaraan doonto ay dadku qoryaha wato ay yaraan doonaan magaaladana si nabad lagu socon doono bulshada shacabka muqdisho waxay dhib ku qabaan ciidamada ay wataan ciidam dadka dawladda u shaqeeyo baabuurta u saaran yihiin maadaama iyaguna ay cabsanayaan shacabkiina ay iska dhaqaajinayaan dhibkaas wuu yaraanayaan markii shacabkii iyo dawladdii wada shaqeeyo ma kala cabsi shakina ma dhici doono ummadduna way isdhexgeli doontaa taas aan ka wada shaqeyno ciidamadana aan la shaqeyno ciidamada haray habeen annaga noo taagan yihiin waan uga mahad celinaya shaqada ay qabanayaan shacabkana waxaan rajeynaya inay saas ula shaqeeyaan waxaan rabaa inaan uga faa'idaysto fursaddan oo uga ta uga tacsiyeeyo shacabkii ku dha ku dhammaaday shalay qaraxii ka dhacay degmadan wadajir intii ku dhimataa alla naxariista intii dhaawacana allaha bogsiiyo dhagar wadayaashii wadaysaday inay meel kale ku qarxiyaan iyagii shacab fara badan ay galaabsadeen meesha ku baaba'ay ilaahayna waxaan rajeynaa inuu ayaga tuso xaqa shacabka muqdishona waxaan rajeynaa gacmo wadajir ay ku qabtaan aan gacmo isqabsanno aan aan kasoo waranno baabuurkaas intuusa qarxin wuxuu horyaalla maqaayad shacab badanaa ku jiray shacabku ma ka fakerin baabuurka kamana shakin waxaan rajeynayaa baabuurkii meel la dhigo ee daqiiqada yaallo isla markiiba dadku inay ka fakeraan iskale oo ay dadku noqdaan ciidamadii sida ciidamada u shaqeeyaan baabuurka iskale ilaa laga garta haddii la gara waayo isla markii la gaarsiiyo oo aan la sugin baabuur meel iska yaallo oo ay dadku diifoonaadaan diifoonaantaasna lagu yaqaano magaalada muqdisho dadku ku noolaay inay la soo ceshtaan oo ay la shaqeeyaan ayaan rajeynaya
waa hagaag dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaa isla soo gaarinayay dhalinyaro soomaaliyeed ayaa waxay ku xiriyeen xabsi ku yaala waddanka suudaan kuwaasi oo laga soo qabtay xuduudda dalkaasi sidoo kalena qaarkood waxay doonayeen in suudaan ka gudbaan oo ay dhinaca waddanka libiya u tallaabaan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo aan qadka taleefonka kula xiriiray iyagoo ku jira xabsiga ayaa waxa ay ka hadlayaan bal xaaladda ay ku sugan yihiin iyo iyagoo dalbaday in dowladdu ay gacan ka geysato sidii dadkaasi loo sii dey lahaa oo dib dalkooda loogu soo celin lahaa
waxaanu ku yidhi saddex boqol oo soomaali kor baanu u dhaafnay jaalasha suudaan baanu ka buuxnaa rag iyo dumarba iyo toban jir ugu yar hablaha inka socdaa afar iyo toban jir saddex iyo toban jir ciyaalo dumar ciyaalo wata uuran leh maclaabahood la socday kala xidhay oon ciduma maqnayn oon cid wax kasoo bakaraynin hal wakti baa cuntada waqtiyaalka waktiga cuntada ku joogaan caafimaad daraa haysa doorasha anaga buuxinay suudaan qabyaan bay naga taagan tahay meelka kala geyso wakti xaadarkan ma hayso waa tahay halkee la idinka soo qabtay idinku waan buuxnaa waxaa laga soo qabtay qaar saxaraha laga soo qabtay way isku wada jiraan qaarna ayagoo soo galaya suudaan baa lasoo qabtay oo waxaa laga soo qabtay qaar badda agteeda meel la dhow badda badda u dhow qaar saxaraha laga soo qabtay libiya iyagoo socdo jidka dhex badankaa laga soo qabtay waxaan kulxasan isugu jirnaa qaar soo galay oo markaa la qabtay iyo qaar sii baxayay
imise ayaa gaaraysaan hadda wakti xaadirkan halkan aan ku xidhan nahay xaraafadan aanu ku jirnan ku xidhan nahay adi dumarku soddon iyo dhowr waa gaarayaan afartan waa gaarayaan dumarku qaybta raggana ma ankirin laakiin waa badan yihiin ad afar boqol waa gaaraysa soomaalida jeelasha ku kala jirta way badan yihiin jeelashoodu waana buuxnaa waana buuxnaa xitaa meelna maalmihii horena na soo xidhay meelna kala seexiyaan way waayeen meelna kala geeyaan ayaga yaabay meel yaroo banaan aho waxaan kula arqaryada lagu dhimanaysa maalina nagu hayeen iyo habeendan kadib waa meelana ku kala meelo yarana kala gelgeliyeen way yaabeen maalin kasta waxaana soo qabtaa boqol iyo konton maalin kasta waxaana soo qabtaa boqol maalin kasta toddobaatan kuwa ugu yarana soo qabtaa afartan iyo konton ah soomaalida lasoo qabanayo halkay ku wajahanadeen markii hore ladiin soo qabanayay anagu waxaanu ku soconay anigaiga kula hadlaya saxaraha layga soo qabtay laba jeel baan soo maray jeel baan soo maray lacag baa layga qaatay qaraamaadu layga bixiyey shan milyan oo lacagta waddankanaan bixiyey markaan lacagtaa bixiyey waa laysii daayey damiinad baan la imin damaanadii baa laygu sii daayey saxarihii iyo safarkaygii baan sii watay umaan ima joogaan inaan fadhiyo dansi iyo dhibaatadii waddankayga keentay iyo haysay waxaan israaha yurubka aadgashada dudahay nafta kuu daayo ubad baan ka tegaa ubadkaaga wuxuu qabsatid markaanoo saxarihii sii maraya annaga iyo dad badan laba gaari iyo dubkaan ku jirna waqti caadanka waa naga helisa labada gaari ee laisbarbar hayo dadka banaanka la wada fadhiisanayo cuntada meesha loogu qaydinayo lasoo qabtay ayaanu nahay cid noo timi safaaraddeena nooma iman cid noo timi iyo cid naga warhaysa saasayna xitaa idaacadda qaar caraga ku hadlayaa nagu jiray oo dhahayo jeel ma doonayna jeel horaana soo marnay in jeel naga geliyo ma doonayna waddankoona ugu geliya
waxaa ii sheegtaa wax waa xiriira iga tar iga tar iga tar
wax xiriira mala samayseen waan baqaya waana waan baqaya meeshana looma ogolo telefoon waanu baqayna oo haddii laygu qabto hog baa laygu ridaya telefoon aan ku hadlaya oo idaacad war u gudbinaya Eh, wax xiriira mala samayseen eh, safaaradda si gurmud laydinku fidiyo
walaala khasaaradaynu weyna og tahay kuwa xanuunsan baa nagu jira kii aan lacagtiisa dhaqtar cidigeen mayso kuwa dhaawac oo xafada ku dhacay ayaa xafada kusoo dhaceen jidka itoobiya markay samarin halkan soo gelayeen maxay nageysiinayeen maraxad intay jidka ku hesha xaafadaysay baa nagu jira cidi dhaktar ma geysan halkiiba dhaawac lagula jiifaan kuwa kale waaba lala yahay meelaga mareenba inan xaamilo ah oo xitaa waxaa lala socota muslimiin jeex marka galay iminka dhigla-aadiga niyata inay dhimato faaqa iyo khatar ku sugan tahay dhigla-aan ayaa la jiiftaa cid xanaanaynaysa cid banaanka kaaga imanaysa kuma soo booqon karaan Soom- maana xidhanahay soomaalida meesha joogtay caadigeena haysa xitaa diir kale lama soo booqon karayaan waa la odayaa dib baa loo raacaya idinka Waa tahay.
codsanayey idinkaa dirsaday waxaan ka codsanayay inoo samayso xitaa guri wadnoo dirta dadka ka sarreeya madaxda ka sarreysa wasiirada ka sarreeya inay yidhahdaan dadkan si uun dhaha anaga waxu ma uun qaban karna waxna umaahayna ma dalkii ku celiya ama si uun dhaha gurna degdega usoo dira Waa gartay.
waanu qaawanahay Eh, dumar baan u wal- badan nahay caar baan u badan nahay Wala- walaal qof kale iigu dhiibo oo kuu dhow hadday jirto ايوه السلام عليكم wacalay salaam waraxma walaal magacaa ka bilaabo bal eh, xaaladiina ka warama
magacay galadan way waad baa u dhibannahay oo jeelasha ugu dhibannahay suudaan suudaanta nooma naxariisato oo wiil soomaaliya nama soo booqan karo waa la xirayaa oo waan ku dhibaataysannahay meeshan oo jeelashu waan buuxsanay oo wiilasheeda iyo firitaan waa lagu shaqaynayaa silixday ku nool yihiin Eh, ilaa waxaan ugu jiro gobor haddayna waxaan usatasaan dadka ugu hayna waagu noogu baryaa cid dhakhtar noo geysa malaageen imaano waan ku dilooyeynaa waa gartay bal waxaa ii sheegtaa eh, inta maalmood ee halkaa ku xirantihiin dad baa toddoba bilood ku xiran dad baa afar bilood ku xiran dad baa shan bilood ku xiran dad baa sideed bilood ku xiran
adigu imsaa ku xiran tahay aniga saddex bilood baa ku xiranaha ilaa xilligan ma jirtaa wax oo safaaradda ka socda idin soo gaaray oo arrintiina ka warqaba may ma jirto wax safaarad oo noo timi ma jirto qofka soomaaliya inka aan ka aan aragno waaba ku boodnaaba sida qof meel la gumaysto waan meel la gumaystaa camal waaba anagaan ku farxilaanba safaaraday noo timaado haye wax xiriir Waadani maan noohin baa ku seexanaaye murugo.
wax xiriir aad la samaysaan ma jirtaa idinku marka
Wax xiriir lambaradooda ma hayno, ayaguna nama taro. Meel aan nalagu ogeyn ma jirto. YouTube-yadaan ku jirnaa. Inaan ku jiraa ciyaalo aqoomaadaan ugu jiro. Dad uurlaan ugu jira. Dad dhaawacaan ugu jiro. Gabadha daaw- dad badanoo dhaawaca hadda way tarsasheen si ay u dhaawaca- dhaawacoodii. Wax dawaan u gadano ma haysano. Marka Soomaalida waxaan ka codsanaynaa lacagaha haysano joogo kalena laga saaray baan ku bixinay joolasha kale hadda soomaalida ka buuxda lacag isaga bixiyaan ma haystaan oo jeelka joolasha kale markaad kasoo baxaysa lacagtaad kasoo bixisa jeelka hadda ku jirnaa lagu keenayaa jeelba jeel buu kuusii gudbinayaa marka xaaladiina caafimaad waa sidee meesha xaaladooda caafimaad wallaahi waa aad bay u liidataa waayo waxba kiliiniya ma gadan karno kuwi hoostiisaan ku eexanaa gobolaan cid noo imaadsan haddii walba waxaana gala mutuleelka qabow daro ma haysano cunto la-aantu noo dheer fariinta biyahaanu iiflahayn wasaqaanaa siinayaa fariinta eh, madaxda soomaalida aad ka codsanaysaan maxay tahay madaxda soomaalida waxaan ka codsanaa in anaga gargaar degdega noo fidiyaan waayo dad soomaaliyeed oo jeelasha ku dhibaataysan baana waddankaygii soomaaliyeed ma joogno afrikaan joognaa qof walba wuxuu ku leeyahay idinkaa wadankiina kenya arru annagaa wadankayga ka nimi Eh, idinku waxaa u badan tihiin dad si sharci darra ah lagu qabtay hadda diyaar muutiin in dalkiina dib laidinku soo celiyo haa diyaar waan nahay sida anaga dowladda yadayo madaxda yadayo madaxweynaha iyagu noogu tagayo diyaar baa u nahay anagu waayo anagu dad dhibaataysan baa nahay kumana sii jiri karna jeel intan ka badan waa kugu wareejinaya walaal ayay weli jiraan salaam calaykum wacalaikum salaam waraxma walaal magacaaga iyo bal xaaladda aad ku sugan tihiin bal inooga waran walaal magacayga tuusan baa la yidhaahdaa
haye
horta baa walahi qof jeel ku jiro horta dhibaatadiisa qof walba uu dareemi karaa qof soo maray iyo qof aan soo marinba annaga ethoobiya aan kasoo galnay maxaa la ii sheeg waa nala soo xabadeeyey maxaa la ii sheeg waa nala soo jirdilay waxaa lagu jiro dad dhaawacay waxaa lagu jiro dad xaamilo waxaa lagu jiro agoon baa lagu jirta waxaa lagu jirta ciyaal yaryar aan u dulqaadan jirin annaga maxaa la aad baan u dhibaataysana waxaan dowladda soomaaliyeed aan ka codsanaya in ay gargaar degdeg ah ay noo soo fidiyaan ay dhibaatada nohaysata ay naga soo saaraan waa haddii jirba xala ay ku yaal oo soomaali yihiin wayaan ay noo dumxanayaan walahi dhibaato weyn baan haysato walaalo walahi dhibaato weyn baan haysato xirnimo ma haysano cunno aan cunno ma haysano maxaa lahaa ii sheeg rafaad iyo sideen aan ku jirna
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta intaas ayaanu ku saabmeeraynaa barnaamijka waxaa inoo farsameynayay maxamed cabdiweli anigoo maxamed macali xasanna waa idinkala socodsiinay barnaamijka waxaa iga qayb galay nuur siciid taaliil dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo